hay-adda east africa disability ayaa waxa ay gaarsiisay baasakiilo loogu talagelay dadka baayaha gaarka qaba iyo ku dhowl magaalada gaalkacyo gudoomiyaha hay-addan cabdishakuur macalin xuseen ayaa ka hadlay munaasabadan isagoona sheegay in ay muhiimada baaskiiladan u leeyihiin dadka baahayaha gaarka qaba si ay ugu fududaan egeyadeeda halkaan iskugu nimid qaybinta wiljeerada boqol xabo oo wiljeero ah oo aan keennay gobolka mudug ayaan iskugu nimid wiljeeradaas waxaa soo sadaqaystay dad walaalaheen ah oo soomaaliyeed dadkaas walaalaheen ahoo wiljeeradaas soo sadaqaystay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ajar iyo axsanaad ha idinka siiyo maantay dadka meeshaan ku qaatay wiljeerada waa boqol qof weeye oo dadkii mudnaa ah weeye maadaama boqolkaa qof ay yihiin baahidu intaas waa ay ka ballaaranta oo baahida meesha taallaahi boqol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo kun iyo waa ay ka badanta walaalihii soomaaliyeed oo soo sadaqaystay waxaan mar labaad leeyahay meeshii aad ugu tala gasheen ayay idiin aaday alaabtaasi maantana waxaan ku bixinnay gobolka mudug waxaa halkan jooga waxa weeye gobolka mudug dhammaantood naafadii ahayd baa joogta waxaanan aanan u qaybinna dadkii mudnaa ayaan siin maamuladii oo dhanna waa joogaan labada dhinacba oo galmudug iyo puntlandba waa joogaan
dhankale hogaanka ururada naafada ee gobolka mudug ee dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland oo munaasabadan ka hadlay ayaa dhankooda u mahad celiyay hay-adda east africa disability hay-adda noo keentay disability geest africa disability geest africa disability geest africa wakiili ka yahay ninka la yihahda cabdishakuur aad iyo aad baan uga mahad celinaa eti wayna soo gaarsiisay maalkaas dadkaasaan u baahaa wixii kalo aad usoo dhibteena wayna soo gaarsiinaysaa dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb qaataan gacan ka geystaan naafada gobolka mudug ayadoo dhan bay hadda halkaas ku keennay labada gadiyo ay aan ku kala qaraabano galmudug iyo puntland waa kuwaa naafadoodii waa isku keenna aanu waxaan rajaynayaa mudug waxay ka aasaan waxa ka faa'iidaysanaya baaq nabadeed baan halka ka diraya gobolka mudug wuxuu aasaasay dhibaatada soomaaliya xamtay mudug baa laga aasaasay waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa oo reer mudug ugu baaqayaa ilaahay ka baqa sidii wadaadkii hore u sheegay ilaahaygii ka baqa adimadaad najadeen waa isugu hayadideen naarta ilaahay waddadiisii baad laga leexiseen mas-uuliyiin ka socotay maamulada galmudug iyo puntland oo munaasabada ka hadlaya dhankooda xusay inay tani tahay tallaabo muhiim ah oo dhinaca horumarka loo qaaday dadkana ay adeegyada noloshooda ka fududeynayaan baasakiiladan hal goob ay wax ku wada qaadanayaan hal goob ahayna wada joogaan caafimaad bay u wada baahan yihiin waxbarashay u wada baahan yihiin inta bini'aadan u baahanya intii akhyaartiga hores ay sheegeen ayay u wada baahan yihiin waxaan rabnaa si wada jiraan u garab istaagno oo haddaan joogna dalka iyo haddaan ka maqannahaba qof waliba waxa uu hayo uu ku kaalmeeyo ka soo baxday ha idinkugu bedelo wax khayr qaba oo aakhira difaac idin noqda maalinta qiyaamana idinka difaaca maxaan ku idhaahda canqaabaha iyo xanuunka tirada badan cabdishakuura waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kan gobol ahaan waan ku mahadinaynaa dadaalka uu sameeyey oo labada dowladoodba shacabkooda naafada ah uu gaarsiiyey waxa loo soo dhiibay waxaan leeyahay walaalaha meel kastoo ay joogaan walaaluhu meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay ha caawiyaano walaalahooda kale dadka baahayaha gaarka qaba ayaa waxyaabaha ay baahida weyn u qabaan waxaa qeybka ah inay helaan gawaari ama baasakiilo kuwa u fududeynaya in ay hulooda caadiga ku qabsadaan